asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee dalsan qodobada aad saaka ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya uu u yeedhay taliyaasha ciidamada iyo wasiirka difaaca soomaaliya kalana hadlay arrimo muhiima go-aankii dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhan ahaa xafiiska u n som oo hirgelay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo soo xiray shir lagaga hadlayay arrimaha dastuurka oo kulan duceedkaas oo ay ka qayb galeen culimaa udiin soomaaliyeed mid ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee jubbaland oo munaasabad ballaaran oo lagu soo dhoweynayo lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose deeq lagu daabulay diyaarado oo boqolaal qoys isugu jira danyar iyo barakacyaal ku nool degmada go-doonsan ee diinsoor oo la gaarsiiyey iyo soomaaliya oo xubin buuxdo ka noqotay golaha dhoorista xogta caalamka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
kale subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysateen hordhaca warka subax ee raadiyaha dalsan waxaa kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa soo xiray kulan cilmiyeedka afaraad ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka maqaasidkaasi oo sanadkan looga hadlayay mowduuca la xiriira dastuurka iyo heybta soomaaliyeed kulankan oo ay ka qeyb galeen aqoon-yahano xildheerayaal arrimaha dastuurka iyo xubno ku matalayay bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ku saabsan qodobadii lagu lafoguray muddadii uu ka socday magaalada muqdisho madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud oo hadal jeedin ka jeediyey kulan cilmiyeedka afaraad ee dastuurka iyo heybta soomaaliyeed ayaa si gaara waxuu ku nunuucsaday xaaladda waddanka iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin sida ay muhiim u tahay in bulshada soomaaliyeed ay midoobaan iyagoo wada jira waxaana hadallada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ka mid ah
iyo xaaladihiisa iyo duruufihiisa warna idinkuma seegana ogaal iyo aqoonna idinkuguma dhinna oo aada iyo aad ayaad uga warhaydaan laakiin waxaan rabaa keliya faraska waxaa la yidhaha soo ordayay waxaa karbaashka loogu soo dhiftaa ka sii dheereeye eh dardaaran yar oo aan isleehay ama wax ku dhiman yihiinaan rabaa inaan ku daro dadaalka socda oo dhan oo aad iyo aad u qiimi badan haddii ay tahay aqoonta iyo maxaanku rahay faafinta diinta iyo dadka meeshaasaa waxay iga jiraan dadka dadka toosintiisa mujtamaca qofka muslimka ah waajibaadkiisa gaarkaa islaamiga ah asigay saaran yihiin waana waana ku fiicannahay baryahan salaadana waa la dukadaa soonka waa la soomaa zakaadka ninka ilaahay waxsiiye waa bixiyaa wanaag badanna waa laga shaqeeyaa in badanaan soo joogay alxamdulilaah soomaalidu maanta waxaan islahay waa maalmaha waa zamanka oo hadda diinta ay ugu aqoon badan tahay uuna roon tahay waaye waqtiga maanta la joogo laakiin dhaqanno badan oo dhib badan oo diinta iyo wacyiga islaamiga ah inuu naga hor istaaga ay ahayd oo aan xoogaa u maraysa baryahan in lagu faafiyaa jira waxaan rabaa culimmada waa muhiim dadka masaajidka imaada salaada ha la dukado dukada ha la bixiyo maxaanku yidhahda dadka yaan la dilin maxaanku yidhahda dhiigga yaan la daadinin maxaanku intaasoo dhan sadaqada hala dhiibo waa wax aad iyo aad u fiican laakiin mujtamaceenna khaasatan dhallinyaradeenna iyo guud ahaan mujtamacad waxyaabo badan oo diintu ay reebtay ayaan weli dad dadkeenna aanan ka aanay ka harin in badan oo ka mid ah oo u baahan in aad iyo aad loogu adkeeyo culimaa allahi waad og tihiin dadkeenna dhibaatadii markay dhacday waxaa aad u batay dadka dibadda aaday oo dhoofay dadkii dibadda aaday aqoon oo ay ugu horaysaba aqoonta diinta waa kala soo noqdeen dibadda dhaqamo kale oo dhib badanna waa kala soo noqdeen tii diintu ay la soo noqdeen waaba fiican tahay waana wa- muxuu ahay alxamdulilaah waaba muxuu ahay ilaahay nimco uu noo soo kordhiyey laakiin dhaqanadii kalaa u baahan inaan muxuu ahay iska iska iska joojinno dowladnimaduna sideedaba waxay u jirtaa in ay dadka waxa ka dhexeeya u ilaaliso dowladdu waxay u jirtaa weliba dowladda annaga maanta aan leenahay ee oo nooca dowladda ee soomaaliya ku habboon wuxuu u jiraa in dadkan dalkan soomaaliya la yidhaahdo degan ee soomaalida wada ah dhammaan ilaahay nimcooyin badanuu siiyey oo ay ka mid yihiin hal dad inay yihiin hal diin inay haystaan hal af inay ku hadlaan hal hab qaab nololeed inay leeyihiin mas-uuliyadda ugu horreysa dowladdu ay leedahay waxay tahay waxaas dadka ka dhexeeya wada leeyihiin inay dowladdu u ilaaliso oo ay u xifdiso oo aan maxaan ku raha tadakhulaad aan lagu samaynin oo bannaanka aanay dhaqamo kale iyo waxyaabo kaleo dhib badan aanay ka soo gelin dowladdii laakiin tuulka ugu fiican ugu xoogga badanna ee ay haysato ee waxaas ay ku xifdinayso ku ilaalinayso ku wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey kulan cilmiyeedka afraad ee lagaga hadlayay arrimaha dastuurka iyo heebta soomaaliya dhinaca kaleetana eh, xildhibaanada waa guddiga maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay u yeereen xildhibaanada aan idhaa deeraale ahaada oo guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa u yeeray taliyayaasha ciidamada iyo wasiirka difaaca ee dowladda federaalk ee soomaaliya guddiga maaliyadda labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulankan isugu yeeray wasiirka gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka maaliyadda taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyaha booliiska taliyaha nabasugidda iyo taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed ugu horeyn guddiga waxa uu warbixin uu ka dhagaystay wasiirka iyo taliyayaasha shirka kasoo qayb galay kuwaasi oo faahfaahiyey duruufaha ciidanka ee ku gudaaman waqtigani taliyayaasha ayaa codsaday in eh, kororka miisaaniyadda ee sanadkan loo wareejiyo dhanka ciidanka gudoomiyaha eh, guddiga maaliyadda ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulanka soo xidhay ayaa sheegay in xuquuq helidda ciidamada qaranku ay muhiim ay tahay ka gudi ahaan ay diyaar u yihiin in ciidanka xuquuq loo raadiyo saraakiisha ayaa guddiga ku ammaanay sida ay ula darda- ula dardaarmayaan eh, culayska ama aan idhaahdee sida ay ula dareemayaan culayska xuquuqyelidda ciidamada oo maalmahan hadalhayn badan ka abuurtay marigyada ay bulshada ku kulanto waxaana ay codsadeen in guddigu u ololeeyo in dowladda kordhiso miisaaniyadda ciidamada xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay codsaday in ciidamada loo kordhiyo mushaarka maadaama xuquuqdoodu ay aada u yar tahay duruufo adagna ay ku shaqeeyaan ciidamada ayaa ku riyaaqay doodahaasi sidoo kaleetana saraakiisha ciidamada ayaa bilaabay ololo ciidamada qaranka loogu raadinayo xuquuq dheeraad ah balse madaxda qaranka ayaa la eegayaa sida ay kaga jawaabayaan iyadoo dad badan ay qabaan in dhagaha ay ka furaysanayaan baaqyada isa soo dabadhacayo askariga soomaaliga ayaa mushaar ahaan waxa uu qaataa laba boqol oo dollar waxaana eh, lacag aada u yar sidaasi ay tahana waa kuwo ku shaqeeyo xaalad aada u adag marka la joogo soomaaliya waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxa ee raadiyaha dalsan dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino magaalada go-doonsan ee xudur waxaa la gaarsiiyey deeq diyaarado lagu geeyey oo hay-adda maareynta musiibooyinka ee sodma ay gaarsiisay waa ee diinsoore hay-adda sudmo ayaa halkaasi ugu qaybisay dad shacab ah oo joogay gurmadkaas hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta deeq gargaar raashin ah oo ay shalay geysay degmada dinsoor maanta gaarsiisay boqolaal isugu jira danyar barakacyaal kuwaasi oo ku nool degmadan iyo tuulooyinka ku xeeran gargaarkan ayaa ka koobnaa raashin waxaana ay hay-adda sodma ugu talagashay in shacabka ku nool degmadan oo muddo go-doon ahaa ay uga gaashaantaan abaarta la saadaalinayo qaar ka mid ah shacabkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa uga mahadnaqay madaxda sare ee dalka iyo hoggaanka soodmaa oo u taagan caawinta shacabka soomaaliyeed sida ay sheegeen ma unugeka raashiin shaantiina siidi maasha allah awalan ilaahay mahad isku le taaniyan hay-adda sodma dowladda federaalka nintiirsiti oo ninshaanti maasha allah raashinka ninshaantiga mahadsanta magaalada eed iyo eed yaa maaragtaay xaaladii qaribanta eeda xaaladii aan hunta eeda maaragnaad yaa baahan taala hadii ilaahay er insha allahu tacaala may may codsi e basadaane mahad celinka bacda in hanin ziyaadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaala male beese mataal rafaadayaala aragtay ad in maaragnay ad haddii ilaahay ero dadaal dheeraad aan inin suubiyo maaragnay ad haddii ilaahay er insha allah diinsoor yaka noolno wada baahanayne geeka eeda eeda maxadanka hayna sokorta saliida enjeega dhalis niinraan
gudoomiyaha degmada diinsoore cismaan macalin cabdi iyo odayaasha deegaanka ayaa dhankooda u mahadnaqay gudoomiyaha sodmaa maxamuud macalin cabdulle in alaabtii shalay ay soo gaartay bulshadii tabaaleysneed ee reer diinsoor qayb yar oo ka mid ah oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah yaa ilaahay fadligiisa maanta inaan raashiinka annagoo maamulka degmada diinsoor ah dhugaasyadii beelaha iyo saraakiishii ciidamada annagoo ah waxay noo suura gashay in aan maanta dadkan raashiinkii naloogu soo dhiibay ummaddii aan mas-uulka ka ahayn ilaahu markhaati ka ahaw siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad nala daawataanaan rabnaa khaasatan hay-adda sodma mahad gaaraan kuu celinaynaa maxamuud maclinow adiga iyo tiimkaaga se sharafle ayaa ambiini maysinku odsadaan raashin sharafle um bulshada deertu oo laka noolaado oo masaakiinte laka samata biyu ani isin sadan ka dhagsi badan hanin deersiidaan hay-adda sabna oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashin barbilow ay noo tahay diinsoor meel mudan waayo in maxaan dhihi jiray wax badan loo qabto cabdiqaadir cismaan warbaahinta daawsan kani waa premier
ayaa saakay kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho khiyaartaana dhegeysataa waa nageynta warkankiisa xiga intaynu dib ugu kulmi doono khiyaarta qiimaha leh waxaanu idin leenahay nabadiyo warsan
wararka adla haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlehelyaabaha talalhel